والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين باب اختصاصه وحن كسو جرني أربعين في خصائص النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خصائص النبي قال قاري يلي باب اختصاصه مرك نبي قال قارهان صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوسيلة منزلة اللي يراد الوسيلة ماشا مقعاس له إنه النبي قار ليهي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مركا مغشان المؤذن مؤذنك آذاني فقولوا وحا كترابتان أو دهضان مثل ما يقول وحا مؤذنك ليه أو كلا عبارة كلمة oo kale dhahaya meesha laga soo reebayo waa xaya cala asalaah xaya cala alfalaah oo iyaga laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaa la dhahaya uma intaa ka bacdi salluu calaya igu salliya aadaankii markuu dhammaado oo aa ka daba dhahdaan yaa igu salliya nebigii baa hadlaya aniga nebi moxameda igu salliya calayhi isalaatu wasalaam salligaas dee kutub dhan baa laga qorayo waxa weeyaan waa cajiib weeyaan rag baa mawduucaas si fiican taqalinka ugu qaateen mu'alafaat iyo kutub naaficaada ka diyaariyey waa imaamu sakhaawi baa ka mid oo imaam ibnu xajar alhaytami ayaa ka mid a iyo culimo kaloo badan uma salluu calaya igu salliya fainahu shaaniya man sallaa calaya qofkii igu salliya salaatan salliyid hadda hal marba salaatan salla allaahu ilaahay baa u naxariista ku salliyadaas waxa weeye waa raxmad calayhi dushiisa bihaa bisababihaa halkii mar uu nebiga ku salliyey sababkeed cashara toban naxariisood toban naxariisood toban jeer baa isagii lagu sallinay isaga laftiisa raxmad buu rabay yaa markaas salligaas min allah waa raxmad waay uma saluu allah salu llah ilaahay weydiiya liya aniga ii weydiiya alwasiilata mansilada iyo martabada wasiilo la dhaho nebigii baa wuxuuna leeyahay ilaahay waxaad ii weydiisaan idinku wasiila waa khayru khalq illaah calayhi salaatu wasalaam adoo haddaad dhahday qof ii duceeyo yaa aduu dee dembiilaaba iska tahay yaa khayru khalqillahi wuxuu leeyahay ilaahay waxaad ii weydiisaan ummadiyey alwasiila fa innahaa wasiiladu mansilatun oo fi ljannati waa mansilo jannada dhexdeeda ah laa tanbagii dow uma aha iyo laa'iq ilaa licabdin hal addoon oo min cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa ka mida mooyaane hal addoon baa meeshaa maamuuskeeda leh oo lagu sharfayaa waa arjuu waxaan rajaynahayaa rajaha nebiguna waa muxaqaq calayhi salaatu wassalaam an akuuna inaan ahaado ana anigu huwa addoonkaas cabdigaas addoonkaas inaan anigu ahaadaan rajaynayaa alle ii weydiiya meeshaa wasiilo la yidhahdo faman sa'ala lii qofkii ii su'aala aniga alwasiilata wasiila ii weydiiya ilaahay xallat lahu shafaacatu shafaacadii baa u waajibaysa xallat bimacnaa wajabat waxaa u waajibaysa lahu ashafaaca nebigaa kuu shafeecaya calayhi salaatu wasalaam akhrajahu muslim adiguna markaa ka tegay allahuma rabba hadihi اdacwati taama waasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiila walfadiila alwasiila wasiilada wataa waaya baabun fii kowni ummatihi nebiga ummaddiisa ahaanshaheeda sala allahu calayh wasalam tubcahu mid la soo saaraya ay tahay yowma alqiyaama maalinka qiyaamada quran iyagoo wejiga cadcad quran biriirli biriir waxaa weeye wejiga dhaashan muxajaliina xubnahana gargaran waxa weeyaan qof markii wejigu intaa wejiga ah ay nuurayso sida maaragtay haddii farasku midab kale isagoo wadale wejiga ama cad yahay ama midab gaara ku leeyahy oo midabka kale ka duwan wax dhaashan yaa ama salaan leh ama wejigiisu yaa nuurayo ummaddaani waxay iman iyadoo quran muxajaliin xubnuhuna gargaran yihiin maxaa gargaray xubnaha waa laynoo sheegayaa waa weesadii darteed waaye ummadihii kale marka ku darman mayso waa laga garanayaa quran muxajaliin qofkan tukan marka maxaa lagu garan taariku salaad wejigiisii kama duwana ummaddaan la mid maaha xubnihiisii la mid maaha salaad la-aantii dee hawdkaasaa looga tegayaa meesha cidlada ummadaha kaleo aan dee tukan jirin oo bilaa faa'iidada ah wou dhex muuraynaya ilaa male calaamadii wa qowlihi wa baabu qowlihi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisana waa baa fi xadiidi xudayfa laysat uma ahaan calaamadani liaxadin axad yaa axadkaasoo hayrikum idinka kayrkiin ah can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama qaal ina xawdii aniga darkaygu yaa abcadu waa mid ka fogaansho badan min ayla aylata meesha ayla la yidhaahdo min cadanin cadan intay u jidho waa laba meelood oo kale fogan cadanna waa cadantan yamaneed yaa waa kala fog yihiin waa laba meelood magacood waay intaa waa u kala fog yihin waa xawdka qofkii ka caba dib dambe u oomimayay xanuunka oonka oo dhan waa waa ka guuraya yaa wa hunaak dad waxaa jira lagu waraabinayo biyadihi shariifa nebiga gacantiisa sharafta leh calayhi الsalaatu wasalaam allahuma jcalnaa min lahuwa xawdkaas waa darkaas ashaddu isagaa darnaan badan bayaadan cadinka min aلthalji barafka hadda barafka waa la yaqaanaa hado barafku waa biyaha fadhiyo oo cad oo ya barafka ah barafkaas kanaa ka caddaan badan waa wax aada u cad barafka wax ka sii cad ma matalan ka dhaa marka barafka isagaa ka darnaan badan baa layidhi xagga cadinka wa axlaa isagaa ka macaan badan min alcasali malabka waaye malabna wax ka macaan miyaad matalan ka dhaa axlaa min al min alcasali bilabani yaa malabka iyo caanaha mar baa la isku daraa oo laisku qasaa oo waa sii macaanaanayaan yaa dad baaba isku dabiibo oo isku cilaajiyo oo isku daaweeya yaa ilaa fawaa'idka malabka aada u tiro badan aada loo badan yihin waaye caanuhuna waa halka shay oo cunnana noqon kara cabitaanna noqon kara shay labayayaa ma jiro walaa aaniyatuhu xawkaas nebiga ilaahay siiyey weelashiis agaru ka badnaan badan min cadadi nujuum xidigaha tiradooda waa leegyihiin laguma dhihin weelasha meesha safan oo ummadda intaa tiro leeg darsanayso weel waa ka weelashaasi waa ka badan yihiin xidigaha bicirka markaa saa u fiiris hameen mugdiya fiiri hameen dayaxa fiirin hameen mugdiyo waxa yara yara saa uga muuqdo tirada badan oo wada gaarafidhoodkaa moodid oo meel kasta saa ugu sharaxan ilaahay ku qurxiyey cirka ilaa xidigaha fawaa iyo waxyaalaha qur-aanku sheegay saddex arrimoodoo waaweyn baa ku jira ya cirka horta waa lagu qurxiyey walaqad zayana asamaa addunya bizinatin ilkawaakib cirka waa lagu qoxi mar labaad waa lagu hanuunaayo wabinajmi hum yahtaduun waa lagu hanuunaa baddaa markaas maraysa maraakiibta iyo waxaas jihooyinka iyo dhinacyada iyo khariiradda iyo nidaamkaasoo dhan baa ku waa xidigaha markaa fiirisay dhankaa u socotay dhankaa ka socotay waa kala garanaysa mid saddexaadna yaa waxaa weeyaan wajacalnaaha hujuuman lishayaadiin shayaadiinta kuwa balaayaayo kuwa dhulka jooga wax usoo sheega baa xaggaa waxay rabaan inay ka soo dhegaystaan malaa'igta iyo waxyaalaha la xukumay iyo arrimahaas markaasaa lala dhacayaa markaasaa ama lagu dhufanoo ku dhiman ama isagoo khabalahoo saacsacmay bau soo noqon marka saddexdaa arrimood baa xidigaha la xidhiira waxyaalo kale qofka u isticmaala oo xidigiis kala gala hawshiisu ma sahlanaa la leeyahy intaasaa qur-aanku sheegay waayo wa innii anigu la asuddu waan ka celin annaasa dadka canhu xawdka dad baan xawdka ka celin kamaa yasuddu rajulu ninku soo uga duudo uga celiyo ibilannaasi dadka kale xoolahooda can xawdihi darkiisa adoo xoolo waraabsanaya geelaadi haddii xoolo baadiya dabcaan inay xoogaan biyahan kaa fuuqsadaan sida uu iskaga celinaayo saasoo kale aan dad uga celinaya laa dad baa biyahan iska leh yaa markaasaan dadka celinaya qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allahi atacrifunaa mayaadna garan yowma idin maalintaas de saxaabadu narka nabi waaba la joogaane innagayba su-aashaani dee inoo sii muhiim tahayo dadkii aan xilligii nebiga joogayna gadaal ka yimid ee ummaddiisii oo raacdoo rumaysay alla nebi allow mayaadna garan qaala wuxuu yidhi nacam haa lakum waxaa idiin ahaatay siima calaamad laysad aan u ahaan liaxadin oo min alumami axad kaloo ummadaha ka mid ah tariduuna calaya waa igu soo arooreysaan dushayda guran muxajaliina idinkoo wejiya dharan xubna gargaran sababtuna barasiya bele kale maydna arage waa min ahari lwuduu weesada raadkeeda war dad tukada ahaan jirdheena soo weesaysta weesadiibaa marka xubnihiibaa idiin gargaran oo idiin iftiimaya akhrajahu muslim min xadiidi abi hurayra wa xudayfa ka salaada lagu dadaalo weese qabkoo lagu dadaalo kullu waa muhiim salaada kale o weysaysata maaha inaaba iska dahaaro qabtid baa arrin kale oo aada u cajo badan ah iyada lafteedu yaa weyseqabkaas baabu kownihi sala allahu calayhi wasalam nabiga ahaanshihiisa awala man qofka u horeeyo yajuusu siraada jidka siraad tallaabaya jidka siraad baa jahannamo la dul saari oo jid ciriiri badan ah oo qalqallooc badan ah oo af kiisu seeftoo kale uu yahay yaa oo mishin rogmayoo kaleayo qofkii loogu talagala cagta marka usaa u saaro bowsaa ula gadoomayaayo naartiibuu ku dhacayaa eelo naar ma fahamti halkaas nabiga u horeeyaoo horta gudbaya can abi hurayrata radia allaahu canhu ana annaasa dad qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah hal naraa rabbanaa yowma alqiyaamati rabbiga iyo ma arkaynaa maalinka qiyaamada toos qaala wuxuu yidhi hal tumaaruuna mayaad ka shakinaysaan fi lqamari dayax amaba isku zaxmadaynaysaan oo isku ciriiraysaan dayaxoo leylata albedri afar iyo tobnaad hameenka dayaxu kaamilka yahay gabayayaashu ku halqabsadaan dayax afar iyo tobnaadka ah yaa afar iyo tobnaad maraya laysa duunahu saxaabun daruurna aysan ka sokayn mayaad weligiin yaa arki waayeysa qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi fahal tumaaruuna fi shams laysa duunahaa saxaab qoraxdoo aan daruur ka sokayn ma waad isku cidhiidaysaan ama arki waayaysaanoo ka shakinaysaan qaaluu laa qaala wuxuu yidhi fa inakum idinku tarownahu alla waa arkaysaan kadalika sidaas ilaahay waa arkaysaan qolooyin muctasile iyo balaaye baa waxay qabaan inaan ilaahay la arkaynin yaa laakiin ahlu sunna dadka sunnada nebiga ehelka u ah yaa iyo jamaacada muslimiintu waa sidaa nusuusu sheegtay bay qabaan oo waxa wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira allay eegayaan oo arkayaan wey waka caqiidada saxda waaya jannada xataa markii la galo nicamteeda iyo barwaaqadeeda iyo waxaasoo dhan muuminiintu waaba iska halmaamayaan markay alla arkaan laa waxa weeye wax kasii ugu wanaagsanaa ugu jeclaayeen bay arkayaan laakiin kuwa aan arkayin baa jira kallaa innahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun kuwa laga xijaabayaa jira rabbigood aan dhasaarayn waayo laakiin kuwaana markay jannadaas iyagoo ku jira ilaahay markuu kashfiga iskaga qaado ay arkaan jannadii iyo macaankeedii waxeediiba way halmaamayaan oo iyadii markii laga hadlayay caqaa'idka layidhi wayansawna annaciima idaa ra'ow nicmaday ku jireenba way halmaamayaan markay alla arkaan fayaa khusraana ahla alictizaali bay yidhi alla maxaa hoogaya khasaare ku dhacay muctasilo ma qabaan in ilaahay la arkayo iyagu waka fayaa khusraana ahla alictizaali nimanka halkaasaa laga tuura waa iska baabeen iyagu hadda marka tarownaho allah arkaysaan kadaalika waa maxay tabtaasoo kale waxa weeye wajhu shabahu laysa laysa min kulli wajhin dhan kasta maaha dhan kasta ma ah dayix waa waxaa koobanay qoraxda afargeeska ah goobaabinta ah soconaya saasa macnaha siday xaqiiqa u tahay inaad dayixi ujeedaan ama alle u jeedaan xaqiiqo sidaasoo kale alla u arkaysaan weeye halkaa weeye shabah ya ee maaha halkaa kaliya alla ka fiirinaysaan saasoo kale weeye saasoo kale u shabaha saas maaha waay waay haddaba soo soo dhaadhac yuxsharu naasu dadka ayaa lasoo xashirinayaa yowma alqiyaama waa lasoo shirinayaa sheekh maxamed macalin ilah ku naxariis yuxsharu naasu dadka waa lasoo shirinayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fayaquulu wuxuu dhihi man kaana qofkii ahaada yacbudu shay-an shay mid caabudaya shay mid caabudi jiray falyatabic ha raaco shay mid qofkii caabudayay ha raaco fa minhu waxaa ka mid ah man cid kastay cidda caabudi jidhay raac fa minhu waxaa ka mid ah man yatabicu shamsa qorax kuwa raacay qoraxday caabudi jireen allow kaa magan wa minhu waxaa ka mid ah man yatabicu lqamara dayaxa kuwa caabuday wa minhu waxaa ka mid ah man yatabicu dawaaqiita asnaam iyo balaayo kuwa caabuda wa tabqa haadihi lummatu ummaddan way baaqi noqon waxaa iyadu ma caabudayn fiihaa munaafiquhaa xaal munaafiqiinteedii ku dhex jiraan munaafiqiintiisi soo cimayaan muuminiintay ku dhex gabanayaan awalba waa ku dhex gaban jireen fayaatiihim allahu ilaahay baa u imaanaya u tajallinaya fayaquulu waxuu dhahaya ana rabbukum rabbigiin baan ah fayaquuluuna waxay dhahayaan haadaa makaanuna halkani waa kobta aan taagnaanayno xataa yaatiyanaa rabbuna ilaa rabbigayo nooga yimaado sifaadkii ilaahay ay ku yaqaanaan ay ku yaqaaneen si ka duwan bay u arkayaan adi waxay leeyihin annagu allaha iyo sifaadkiiyo tilmaantaan ku naqaanay ilaa aan ku aragno halka yagaana ahaanaynaa faidaa jaa rabbunaa markii rabbigee noo yimaadana carafnaa waa garanaynaa fayaatiihim ullah ilahi baa misna u imaanaya waa tajallinaya waa u daahiraya fayaquulu wuxuu dhahaya ana rabbukum fayaquuluuna waxay dhahayaan markaa tilmaantay yaqaaniin bay ku garanayaan anta rabbunaa bay dhahayaan alla ilaahay adigu rabbiga yaa arkay fayadcuuhum ilaahay waa u yeeri hale fayudrabu siraadu jidkii siraadaa la saarayaa bayna dahraaney jahannama bayna iyo dahraaney hadday kulmaan iyo dahrigaa mid baa layska tuuraa ma ogtahay bayna jahannama ama waka jahannamo dusheeda baa jidkii siraad la dul saari aduu waa biriishka buundo meel las dul saaroo kale kaba soo qaad tusaale ahaan weeyaane la mid maahayn fa akuunu anuu nebi maxamed ah waxaa noqonaya awala man qofka u horeeyo yajuusu tallaaba oo mina rusuli rususha ka mida biummatiina la tallaabaya qofka koowaadoo ummaddiisa la gudba waa aniga nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam hal hau fahmi inuu nebigu inta gudbay ummadiisu gudbayso ambiyadii kaleo weli xagga taagan oo jidka siraad aan soo gelin saa maaha nebigaa gudbaya ambiyada kalea gudbaya markaasaa ummadaha gudbaya ummadeen ugu horeysaa wey saa ula socda ayb kelimad iskaal badan dhalisay oo culimmadii hore sheekh ka mida laga sheegayna waa la ishkaal tiraa ya oo meeshaan oo kale ayb walaa yatakalamu yoomaidin maalintaa ma hadlayaan buu yidhi axadun axadna ma hadli ma hadlayo ila rasul rususha ilaahay mooyaane wa kalaamu rusuli rususha hadalkeeduna yoomaidin allaahuma sallim sallim weeyaan ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli alla maalintaa weyna ilaahu nabadbaadi ya ambiyadii ilaahay soo dirsaday oo rusul ah weliba nebinimo rusulnimo ku dirsaday baa dhahaya allaahuma sallim allaahuma sallim sallim ya ilaahu badbaado ilaahu badbaado ilaahu badbaado wa fii jahannama naarta jahannama la yidhaahdo kalaaliibo waxaa ah qabatooyin biraha afka qoolaaban tusaale ahaan wax lagu soo qabto oo mithlu shawki sacdaani geedka sacdaanka la yidhaahdo qodaxdiisa oo kale ah geed qodax qalqalloocan leh geeluna jecel yahay cuno oo waxaa weeyaan waxaa jira markii dalawiya-da iyo wadaanta iyo shay ku dhaco ceelasha wax afqalloocan oo biro afqalloocan oo looga soo baxsho xarigga iyo dalowoo kale tusaale ahaan laakiin magacun baa ka dhaxeeye kalaaliinta suurada qaabkaasoo kale biro noocaasa baa naarta jahanamo dhexdeeda ah birahaas waa sacdaanka qodaxdiisa oo kale gana saasa afafqalloocan bay leeyihiin sacdaan sheekh baa hadda ka hor ka faa'idaysay allaahu aclam haddoo geeda kale anuu ku sheegi jirin lakin isagu wuxuu yidhi assacdaan waxaan dhahaynaa buu yidhi geedka la yidhahda cadaadda cadaadda geelu ma cunaa qodax khatarana waa leedahay soo ma ogdi aa waayo rag laga yaabo geeda yar yaroo nagaraha inay ku sheegaan iyo yamaaruga iyo waa laga yaabaa in aad aynu lagu fasiri jireen ama de geedku waa geed weyn marka la tilmaamayo hadda ya a waa geed weyn oo geeli jecelyo adu qodax qalqalloocan leh qolaba waddankeeda waxay uga taqaaniy waay iyo ciddii gaar u taqaanoo noo faa'idaynaysaa hayra annahu laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynankeeda qadarkiisa ila allah ilaahay unbaa og yaa allah og subxaanahu wa tacaala macnaha magaca unbaa hadda ka dhexeeye waxa adduunka yaal baa la yidhi iyo waxa yaalla aakhiro magaca unbaa ka dhaxaynaye wax kale kama dhexeeyaan ilahay unbaa takdafu naas dadkay dafaysaa biacmaalihim bisababi acmaalihim ama biqadri acmaalihim wa minhum waxaa ka mida man yuubaqu qof la halaagayo bicamalihi camalkiisa sababkii wa minhum waxaa ka mid a qofkaa waa halaagsan wa minhum waxaa ka mid a man yukhardalu qof la sarsarayo la haylhaylayo uma yenjuu badbaadaya bahashaana qabanaysa qabatooyinkan kaasay diiranayaan saasay markay usoo qabato camalkiisi intuu qadarkeed laka bay sii dayn way qaban way sii dayn marka dambe wuu fakan macnaha waa waa laga goosta waa baxa uma yenju waa badbaadaya moogta waa dhaawacan yaha kaas xataa idaa araada allah ilaahi markuu doono raxmata man qof naxariisa araada oo doonay oo min ahli naar dadkii naarta galay inta ilaahay raxmad la doonay oo dee ahlu tawxiid ahaa amara allaahu ilaahay baa amraya almalaa'ikata an yukhrijuu inay ka soo saaraan man qofkii kaana ahaa yacbudullahi ilaahay mid caabuda dadka ilaahay caabudi jiro naarta galay baa leeyahy malaa'igay ka soo saara fa yukhrijuunahum way ka soo saarayaan naartaani marka taaban mayso malaa'igtan ka dhex shaqaynaysa ma taabanayso dadkan kaloo lagu gurano soo saarayana waa baabi'een way cunto naartu waa makhluuq amar ilaahay bay ku shaqayn malaa'igtu waa makhluuq amar ilaahay bay ku shaqayn qofkan ay naarta gelinayaan iyagoo amar ilaahay bay fulinayaan cadaawad iyo wax kaleya maaha hal mar bay saa iskugu dubaarayaan waa figaynayaan waa ku ilahay bay ku raaligelinayaan amarkiisii yafcalu yafcaluuna maa yu'maruuna saasay ugu tuurayaan ya qabta waa dee amar rabbi baa socda wa waka fayukhrijuuna markaasay fayukhrijuunahum way ka soo saarayaan wayacrifuunahum waxay hoosee ku kala saarayaan dadna arki galay wayacrifuunahum waxay malaa'igtu ku garanayaan hum kuwa la soo saarayo biaahaari sujuudi sujuudda raadadkeeda acdaau sujuud baa jira mogta xubnaha laga sujuudo wejigaa kow ka ah waxarama allah ilaahay baa ka xarimay cala naari naarta an taakula inay cunto ahara sujuudi sujuudda raadkeeda meelihii laga sujuudi jiray naartu ma taabanayso halkaana qofkii waa ka cuntay halkaana ma ka taabanayso fa yakrujuuna min annaari naartii bay ka soo baxayaan kuwaas fakullu bnu aadam qof kastoo ina aadana oo ta'kuluhu naaru naaru quudatay may ta'kuluhu naaru naartu way quudan ilaa ahara sujuud sujuudka raadkiisa mooyaane iyo xubnihiisa fa yakhrujuuna min annaari bay ka soo baxayaan qad imtaxashuu waa la akriyaa sidaa si kalena waa la akriyaa oo qad imtuxishuu la yidhaahdo tan waxaa weeyaan qad imtaxashuu iyagoo dhuxuloobay madoobaaday yaa gubtay bay ka soo baxayaan fa yusabu calayhim waxaa dushooda lagu shubayaa maau lxayaati biyaha nolosha biyo wixii taabtaan noolaadaan yaa dhul dhintay haddii roob yimaado hadda soo abaar maa hal mar buu soo noolaanayaa dhir baa ka soo bixina moogta biyahan wixii ku dhaca jirkoodaa fiicnaan oo soo noolaanaya fa yambutuuna markaasay soo biqlayaan oo soo baxayaan kamaa tambutu lxibbatu sida ay xabaddu u soo baxdo fii xamiili sayli fii maxmuuli sayl daadka wuxuu xambaaray meelaha daadka iyo biyuhu maraan iyo daad xoorta iyo qashinka iyo waxaas isla markiiba caawa haddii roobdoobiru subax ama xilli ku dhow waxaa arkaysaa wax yaryar oo dalag yaryar oo madaxa keenay oo dhulka saa u kala dilacsho soo baxay meelaha biyuhu mareen geeskeeda aan bartamaha ahayn dhinacyada ah ma garato wax yaryar baa ka soo baxaya waay daadku meesha wuxuu qaaday wey uma yafruqu llahu ilaahay baa dhammaystiraya wey faaruqidda waxaa weeye sanafruqu lakum ayuha athaqalaan faraaqaas waa maxay ilaahay inta shay ku mashquulo shay kale usoo jaaniskeli maayo sida innagoo kale haddii xagga qof kaala hadlay ii kaadi mid kale aan la hadlayaaye telefoon baa la hadda soo baxay moogta sug sug had kalean ku jiraaye howlahaasaa socda hadda moogta saasoo kale maaha ilaahay shay shay ka mashquulin waxuu abuuroo dhan hal mar hadday wada yeeraan wada dhawaaqaan oo waxay mid mid shay ku waafaqay usan jireen mid kasta wax cusub oo ilaahay weydiiso yaa kama duwan iyadoo hal qof ilaahay la hadlay isku mid a nalalkan daciifka kale maaha masaajidka xagga qofka ka jooga usan kuma jeeda leeyahay waa khaaliqii wey allah waay ayb ilaahay wuxuu dhammaystirayaa min alqadaa'i bayna alcibaadi addoommada la kala xukumaya wayabqaa rajulun nin baa haraya bayna aljannati wannaari jannada iyo naarta dhexdeeda nin iska taagnaanaya wahuwa ninkaas aakhiru ahli nnaar ahlu naarka kii u dambeeyey weeye dukuulan gelid aljannata u galo naartaa laga soo saaray laakiin jannadii weli ma gelin waa ninka u dambeeyo jannada geli doona muqbilun ninkaasoo muqbilun qaabiliyey biwejhi wejigiisa muqbilun soo qaabiliyey biwejhi wejigiisa qibala naari xaggii naarta u jeedaa fayaquulu waxau dhahaya yaa rabbi isrif wejhii ilaah wejiga iigadu cani naari holaca iyo dabka yaa dabkan yaroo dadku afuufayaan baysan wejiga saa dhahan marka afuufayaan sooma arag ilaah wejiga naartaan iiga leexi buu dheh maxaa yeelay qad qashabanii waxaa i sumeeyey yaa riixuhaa urteeda yaa waa kiimika khatara ilaahu urteedii baa isumaystay wa axraqanii ilaahu waxaa igubay dakaa'uhaa holoceedii fayaquulu wuxuu dhahay ilaahay hal casayta ma laga yaabaa in fucula daalika bika haddii arrinkaa laguu yeelo an tasala hayra daalik waxa waxaan ahayn ama ay weydiisataa fayaquulu ninkaan shaqadu ka shaqayn jiray waa fiiriya bal waaya xadiidka sharixiisa waa ka fiirin karnaa waaya ninkaan shaqadu ka shaqayn jiray waay bukhaariga waa ku marna xadiidku inuu bukhaari yahaan filayaa ayib xadiidku ha waa bukhaari muslimna waa wariyey ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa laa maya wacizatika baan ku dhaartay inaanan waxba ku weydiisanayn fayucdi llaaha ilaahay buu siinayaa maa yashaau ilaahay waxuu doono min cahdin wa miihaaqin ballan iyo dhaar buu ilaahay la gelaya inaanan wax kale kaa codsanayn fayusrifu allahu wejho ilaahay baa wejigiisa ka duwaya cani naari naarta war bal xagga ujeedso dib u noqo waay xagga ujeedso waay faidaa aqbala bih waa markii ninkii la qaabiliye cala aljanna jannadii aqbala bihi yaa markuu ilaahay qaabilsiiyey ninkii jannadii ra'aa fa ra'aa uu arko bahjatahaa birbirkeeda iyo quruxda jannada sakata waa aamusaya maa shaa allahu ilahay intuu doono an yaskuta inuu aamuso uma qaala wuxuu dhahayaa yaa rabbi qadimnii in yar ii dhaqaaji cinda baabiljanna xagga jannada albaabkeeda wax yar ilaahay horay yaa tilaabaad yaa dhowr tilaabo ilaahu dhowr baasto yaa horay ii dhaqaaji waayo in yar waayo fayaquulu llahu lahu ilaahay baa dhahaya alaysa ma uusan ahayn sha-an waqad acdayta mid baxshay alcuhuuda ballamo iyo walmihaaqa dhaaro anlaa tasala hayra aladii inaadan i weydiisan kii wax aan ahayn kunta sa'alta awla iga codsatay fayaquulu wuxuu dhahaya yaa rabbi laa akuunu ma noqonayo ashqaa khalqik khalqigaada kan yaa ayaan daran ilaahay waayo ilaahayo khalqigaada kan u liito ugu ayaan daran ma noqonayo hayga dhigi fayaquulu wuxuu leeyahy famaa casayta ma laga yaaba in ucdita daalika kaa haddii lagu siiyo horay laguu dhaqaajiyo anlaa tasala hayrahu ayrkiis anlaa tasala an tasala hayrahu laada la tuuro ama anlaa tasala hayrahu hayrkiis inaadan su-aalin ama haddaan horay kuu dhaqaajino aad ya wax kale hadhowna weydiisantahay fayaquulu wuxuu dhi laa maya wacizatik waxaan dhaara hadda isagoo awooddiisa kuma jiraan hadhow inta iska halmaamusna wax kale weydiisanaya ilaahayo maya cizigaadan ku dhaartay laa as'alu hayra daalika maya kuma su-aalanayo fayucdii rabbahu rabbiguu misna siinayaa maa shaaa wuxuu doonaa min cahdin wa mihaaqin adduunka markii wax la kala qoranayo intaasuna ballan iyo saxiix iyo qoraal iyo waxbaa ka yaala soolamada adduunkan hadda iska miskiinka ah yaa saxiix baa laga hayaa waxbaas hadda ka horba waxaa layska afgartay waxaasaa jira waxaasaa lagu heshiiyey waxaas cahdi iyo ballan waxaasoo kale waxa weeye ballamo adag buu ilaahay la gelaya fa yuqadimuhu ilaahay wuxuu hormarinayaa ilaa baabiljanna horay soo dhaqaqballe jannada albaabkeedaa loo hormarinaya faidaa balaqa baabaha markuu arko gaaro fa ra'aa arko zahrataa birbirkeeda ama quruxdeeda ama dhaldhalaalkeeda iyo wamaa fiiha wax dhexdeeda min nadrati nuur iyo wasuruuri farax ya biriqbiriqda iyo wanaagga iyo nuurka iyo wanaagga iyo iftiinka fayaskutu wa aamusa maa shaa allahu an yaskut ilaa waa nin ballan galay cabbaar buu shib dhahayaa fayaquulu waxaa dhaha yaa rabbi adkilni iljanna ilaahayow jannada dalqsi gudaha id meeshaan meel laga istaagi kara maaha fayaquulu ilaahay wuxuu dhahayaa allah wayxak yabna aadam war liibaantaada waryaha ina ina aadam maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin badan alaysa muusan hanshaanu qad acdayta mid baxshay alcuhuuda ballamayo walmihaaqa dhaaro anlaa tasala hayra aladii cudita fayaquulu wuxuu dhaha yaa rabbi laa tajcalnii ashqaa khalqika iga dhig khalqigaada kan u ayaan daran fayadxaku allahu caza wajalla minhu ilaahay baa ku qoslayo waxaa weeye addoonkan waxay ka dhigan tahay misna raalli baa ilaahay ka noqonayaa wixii aad ku qosasho adiga binu aadanka ilaahay dee ma shabaho keen iyo nidaamka khalqigiisa meelna kama shabaho laysa ka milihi shay weeyaan wahuwa samiicu lcaliim wahuwa samiicu lbasiir miya ya waxa weeyaan wixii aada ku rabto oo ku faraxdo ka raali noqotaa qosolka keena ee waxaad diidantaoo ka nacsanto ka canaqsan tahay maya markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala addoonka waa la iska daayay uma ya'danu lahu ilaahay wuxuu u ogolaanayaa fii dukhuuli iljanna jannada geliddeeda warbalgal jannada addoonyo fayaquulu wuxuu dhahayaa ilaahay tamanna wax jeclayso wax tamani fayatamanaa wuu iska tamtamaninayaa wax allaale wixii qalbigaada kusoo dhaca miskiin maxaa maxaa aa u baahanta hadii lagu dhaho ya waaw de ilaah waxaan ku weydiisanaanba saan wax ku weydiisanaanba garan lahay dhihi jirin sheekh cabdiraxmaan waxa weeye waxa warbal ma- warbal wax dalbo addoon yahay jannadii waa tani xagga iyo xagga iyo xagga wax kasta meelaha adduunka dad binu aadana qurquruxsadeen baa qofku markuu tago laga yaabo inuu ku wareero oo dahsha ku dhacdo oo yaa nimanka adduunka loo dhiibay aa, waxyaalahay wax waxaysteen oo iska liito oo adduunyada aan dhow ah wax jeclaysaal fayatamana wuxuu allaale wuxuu rabo tamanin xataa idanqadaca umniyatuhi tamanigiisii oo dhan markuu dhammaado go-o wax allaale wuxuu isleeyahy waa fiican yihin horumar iyo khayr baa ku jira iyo janno markuu sheegto sheegto sheegto qaala allahu caza wajalla ilaahay baa dhahaya min kadaa wa kadaa kaa xaggiisa iyo kaa xaggiisana xusuuso yuda aqbala uu soo qaabilay yudakiruhu rabbuhu rabbigii iyadoo isagoo uu xusuusinayo taana ku darso taana ku darso taana ku darso marka rabbihoodaas waa iyada lihi jir waxaa ku tanaasucaya aqbala iyo yudakiru xataa ida intahat markay ka dhammaato bihi isaga alamaaniyo hididiil oo dhan maalintii loogu daray qaala allahu tacaala ilaahay baa dhahaya laka daalika intaan ku xusuusinay iyo intaa aduu xusuusatay baa jannada ku leedahay wa midluhu macahu iyo in la mida oo la-eg ya waa laba jibaar meeshu weyna qaala abu saciid alkhudriy baa yidhi liabi hurayra radi allahu canhuma ana rasuula lahi sala اllah alay waslam qaala wuxuu yidhi qaala allahu ilahi wuxuu yidhi laka dalik ilaahay baa dhahaya addoon yahow intaa garataa leedahay wa cashratu amhaalihi toban jibbaarkiisna waa leedahay waa halkii addoonka ugu yaa ugu dambeeyey oo ugu dambeeyey wey jannada qaala abu hurayra wuxuu yidhi lam axfad anigu ma xafidin min rasuulillaahi kama xafidin sal alla alay slam ilaa qowlahu uu yidhi laka daalika wa miluhu macah kaasaanu hayaabi qaala abu saciid baa yidhi innii samictu anaa hadda maqlay haddaa adigu maqal man xafida xujatun calaa man lam yaxfid mogta anaa haya xadiidka innii samictuhu yaquul daalika laka wa cashratu amhaalih anaa haya xadiidka iyo toban jibaarka mutafaqun calayh walafdu lilbukhaari weliba waa leeyahay boqor adduunyada boqorada dowladii ugu xooga badnaa ay soo maray kii ugu awooda badnaa oo ugu hanti iyo dheeman iyo barwaaqo iyo barwaaqo sooran badnaa wuxuu haystay iyo toban jibaarkeed ya waa dee waa wax waxaasoo dhan baa la hayaa qaado ma garat baabu kownihi sala allahu calayhi wasalam nabiga hanshihiisa awala man qofka u horeeyo yaqracu baaba aljanna ya miftaaxu ljanna laa ilaaha ila allah waxa weeyaan qofka koowaada albaabka jannada garaaca ahaanshaha nebigu ya calayh salatu slam sagay gaar ku tahay waay ninkii waxaa weeyaan su-aalaha badan la weydiiyey oo caalimka ahaa oo qolo meel ku leh kirishtan ah isku imaatan iyo xaflad su-aalaha badan ta weydiiyeen oo ninkii baadariga u sarreeyey baa weydiinaya uga wada jawaabay waa shiikhu wuxuu ku yidhi markuu yidhi kow aan laba lahayn kowda aan wax labeeya lahayn sheeg labada wax saddexeeye aan lahayn sheeg saddexda wax afar ku ah aysan jirin sheeg shanta wax lixeeye aysan jirin sheeg su-aalo tiro badan markuu saa weydiiyey wuxuu yidhi su-aalihi dhan markuu ka jawaabay yidhi anugu hal su-aal baan ku weydiinaya baadarig suwaxna oo wuxuu ku yidhi dadkii baa waxay dhahay intaasoo su-aalood baa weydiiso uu kaaga jawaabay maxaad waa xanaaqaysaa halka su-aala so idinkaan idinka baqay anugu kaase wuxuu waxay dhaheen ka jawaab ha ka baqin markaasu wuxuu su-aal shiikhu weydiiyey waxay ahayd maa miftaaxu ljanna jannada furaheedu waa maxa markaasu wuxuu yidhi miftaaxu ljannati laa ilaaha ila allah saa dadkii oo dhan baaba yidhi e dadkii waa tawxiidka ku dhawaaqeen ya kullu arrintii dha waxay isku bedeshay jamaaca muslimiina awalu man marka waxa weeyaan yaqracu baab aljanna jannada albaabkeeda garaaca inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam halkaanaan ka qaadanaynaa marka ayb can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam aatii baaba aljanna yowma alqiyaama albaabka jannadaan tagayaa maalinka qiyaamada faastaftixu waan furi dalbayaa qof kasta ma istaagi kara meesha waay fayaquulu lkhaasin kii khaasinka ahaayo meesha waa hayey oo loo wakiishayo malag ah waa dhahayaa manant faaquulu waxaan dhahayaa muxammadun falayqanamagtu fayaquulu wuxuu dhahay bika umirtu adi oo keliyaa lay amray hadda ka hor waa soo maray soma xadiidka laa aftaxu inaanan ka furin liaxadin qablak qof kaa horeey inaanan ka furin adiga un baa lay amray cid kaa horeysa inaanan ka furin akhrajahu muslim can anasin radi allahu canhu xadiidka afartan iyo koowaad wey arbaciinka imaamu nawowi intee ahaa afartan iyo laba xadiid buu ahaa yani marka arbaciin waa ahaa laakiin wuxuu ka dhigay afartan iyo saddex xadiid baan filaya وعan anaسi radي الlahu canhu ayضا qaala qaala rasul اlah sal ه slam nebgu wuxuu yidhi ana akar اlأmbiyaaءi tabacan ambiyada kan u badan baan ahay raacidda yowma اlqiyaama dadka raacay ummadayda ummadaha ugu badan wa ana awalu man qofka ugu horeeya waxaan ahay yaqracu baab اljanna jannada albaabkeeda gargaraacaya akhrajahu muslim baabu اkhtisaasihi salى اllahu عalayh wasalam biاlkowtar nabiga in lagu gaar yeelay meesha kowtar la yidhaah wa qowli اllaahi subxaanah inaa acطaynaaka alkowtar can anasin radia allahu canhu qaal baynaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam hadda ka hor ba xadiidka soo maray daata yowm maalin annagoo nebiguna dhex joogo bayna adhurinaa uu yahay id akfaa ikfaa'atan seexasho khafiifa ayaa nebigu jiifsaday seexday uma rafaca ra'sahu buu kor u qaaday mutabasiman isagoo dhool biraya qosolkan qahqahda nebigu ma lahayn dhoolbirid iyo muusood ayaa qosolkiisu ah calayhi salatu wasalaam wa fii bacdi alaxyaan inuu nebigu qosolkiisu ku xeeldheeraado ilaa laga arko gowsihiisa ama ilkihiisa dambe way dhacaysa faqulnaa maa adxakaka yaa rasuula maxaa kaa qosliya qaal wuxuu yidhi unzilat calaya aanifan goordhow waxaa laigu soo dejiyay suura faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim inaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa labtar waay qur-aanka hadda inta badan qaab oo waqfi ah ama waqf baa qur-aanka hadda loo bartaa oo ardayda iyo dugsiyada qur-aanka marka waxaa fiican baa la yidhi in ardayga marmarna xikaayadda waxaan leeyahay akhriska si wasli ah loo baro sow xarakada meesha xarakaysan tahay yaa uu ogaado hada beri haddaad dugsi dhigto aad dhahday arday innaa acdaynaaka alkowthar maxay xarakaysan tahay ra'daas yaa waxaan reebninahay inaysan kugu sheegin baa laga yaaba si kale xarakada saaran maxay tahay baa dhahay sow sababtoo ah marka waxaa fiican baa lagu leeyahay in macalimiintii hore oo soomaalidu siday ahaayeen yaa faa'iido badan baa ku jidhay baa lagu leeyahay inuu qofku aayadda meesha reebniinkan joojiska ru'uusul aaya kee hadda uu la yimid waqafkan yimid iyo midkii asal u lahaa lam yelid walam yuulad inuu qof kala garanayo meelna asal ahaan bay reebniinka u lahay sooma meelna halkan soo caarida hadduu yimid afaanta marka halkaas xoogaa qiso dheer baa ku jirta lakin inta aan kaga baxa fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka walaftar uma qaala wuxu yidhi atadruuna ma garanaysaan malkowta faqulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi fainahu naharun nahrun waa webi wacadanihi rabbii rabbigay iyabu ahay caza wajal calayhi dushiisana khayrun kaiirun ba ah huwa xawdun waa xawd taridu calayhi ummatii baa ku arooraysaa yowma alqiyaama aaniyatuhu cadad nujuum weelashiisu waa kacadad nujuum oo kale wey xidigaha tiradooda oo kale fayuqtalaju lcabdu addoon baa lala kacaya oo minhu ka mid a la goosanaya lala leexanaya dadkii soo aroorayey qaar baa xagga loo duwayaa wey fa aquulu waxaa dhahay rabbi yaa rabbi way mogti inahu adoonkaas min ummati waa ummadayda fa yaqulu waxu dhahay maa tadrii ma ogin maa axdaat bacdak waxay muddaadu gadaashaa dib ka keentay soo darisiisay aan diinna ahayn yaa ma ogid wey akrajahu muslim waaya baabu kownihi sala allahu calayhi wasalam akar alambiyaai atbaaca ambiyada kan ugu tirada badan inuu nebigu yahay xagga raacidda dadku raaceen wa ana man wa ana min ummatihi nebiga ummaddiisana inay ka mid tahay sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab allahuma ajcalna minhu can ibni cabaasin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay slam qaal curidad calaya alumam ummadihii baa la iisoo bandhigay fara'aytu nabiya nebi baan arkaya waa nebi baan arkay wa macahu ruhayd aruhayd jameecayarow xoogaa yar baa la socda wanabiy wanabiya baan arki wa macahu rajulu hal ninaa rumeeyey warajulaani laba nin baa la socda wanabiya nebi kalaan arkin laysa macahu axadu cidina lama socoto wax raacay male id rufica lii waxaa la ii kor yeelay sawaadun cadiimun madoweyn fadanantu waxaan u maleeyey anahum dadkaa tirada badan ummatii inay yihiin faqiila lii waxaa lagu yidhi haadaa muusa sala allah alay slm waqowmu war waa nebi muuse iyo ummaddiisa walaakin undur fiiri ilal ufuqi jihooyinka xagga xagga xagga fiiri fa nadartu waa fiirshay faydan sawaadun cadiimun madoweyn baaba mawjuuda faqiila lii waxaa layihi undur ilal ufuqi alaakhira dhinaca kalena fiiri faydan sawaadun cadiimun faqiila lii waxaa layihi haadihi ummatu taasaa ummadaadiya wa macahum sabcuuna alfan toddobaatan kun baa la socda yadkhuluuna aljanna ay galayaan bikayri xisaabin walaa cadaabin wax xisaaba iyo wax cadaaba ay marayaan ma jidho uma nahadu wuu hinqaday nebigu fadakhala manzilahu gurigiisiboo galay fakhaada annaasu dadkii baa dhex dhumbaday fii ulaa'ika kuwaas alladiina kuwaasoo yadkhuluuna aljannata galaya bikayri xisaabin walaa cadaabin war nebigu kuwaanu noo sheegay hadda waa isaga inaga kacay war maxay ahaayeen oo jannada gelaya xisaab iyo cadaab la-aan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan markaasaa la dhex galay waa raggii laga tegay asxaabadii baa arrintii faalleeyey oo faaqiday faqaala bacduhum baa yidhi falacallahum kuwa waxaa laga yaabaa aladiina kuwii inay yihiin saaxiibuu rasuululahi nebi maxamed la saaxiiba sal nebiga asxaabtiisa midhaaweeye wa qaala bacduhumna waxay dhaheen falacallahum waxay mudan yihiin aladiina kuwa wuliduu la dhalay filislaami yaa walam yushrikuu billahi ilahi waxba ku sharig yeelin dee innagu saxaabada qaar baa islaamnimadan ku dhex dhalan iyagoo waaweyn islaamay ama diin kaleba soo haysay war dee ilmaheennaa laga yaabaa iyagaa islaamnimada ku dhashay yaa wadakaruu ashyaaa kuwa kalena waa sheeg sheegeen ashyaa kale fakharaja calayhim rasuullahi nebi maxamed baa kusoo baxay sal alay sl faqala wuxuu yidhi ma aladii waa maxay midka taquuduuna fiiha dhex dhumbanaysaan war maxaad ka sheekaynaysaan oo faalaynaysaan oo faaqidaysaan fa akhbaruuhu waa u sheegeen faqaala wuxuu yidhi hum kuwaas toddobaatanka kuna oo jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan alladiina kuway laa yarquuna aan cidna ku tufin walaa yastarquuna aan tufidna dalbin ya cidna kuma tufaan ya oo kuma akriyaan iyagana waxba laguma tufo waa saabiriin waaya waxba macnaha isma daawe daaweeyaan wey xabadka nin iyo meel kama qaataan wey walaa yatadayaruun ya mana waxna babaasaystaan wa calaa rabbihim oo keliya unbay yatawakaluuna tala saartaan haddii ka sharxiisa u noqonaysaan mogta halkaas raggaas waxay yihiin iyo nidaamka yaa looga jeedo faqaama cukaashatu bnu mixsanin ninkaasaa kacay waa nin caane waayo faqaala wuxuu yidhi udcu llaha ilaahay bar an yajcalanii minhu toddobaatanka kun oo aan xisaab iyo cadaab arkayn alla inuu igu daro nabi allow ilaahay ii bari faqaala wuxuu yidhi anta minhum adigu iyagaa ku jidha faqaama rajulun aakharu nin kalaa kacay faqaala wuxuu yidhi idcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum ilaahay inugu daro faqaala wuxuu yidhi sabaqaka bihaa waxaa kaaga hormaray cukaasha ninkaa horaa kaaga hormaray oo maxay tahay macnuhu haddii albaabkan la furo ninkaana la dho waa ku jidhaa dee ma joogsanayso anna igu dar anna igu dar anna igu dar baa soconaysa waa la badan yahay ma joogsanayso amba maahee mar bay albaabka liiskaasaa mar furnaa ninkaani ilaahay waa ka gaarsiiyey markii nebigu saa u yidhi sabaqaka waxaa leeyahay anta minhum bes waa liiska waa la xihay sabaqaka bihaa cukaash ninkaasaa kaaga hormaray waay waa nin caana marka saasoo ku caan baxa sabaqaka bihaa cukaasha muttafaqun calayh wallafdu limuslimin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bismi llahi raxmaan raxiim qul